أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka duhurnimo ruushka iyo yukrein ayaa maanta iswadaarsaday weeraro culus oo sababay khasaare xoogan ra-iisul wasaaraha dowladda xabashida itoobiya ayaa qiray in xaalad amni darro ay ka jirto dalka itoobiya taasi oo saameyn xoogan ku yeelatay madaxda dalkaasi kulan u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada galgaduud iyo dhallinyarada degmada xiindheere ayaa kusoo gebagaboobay degmadaasi munaasabad lagu maamuusayay arday dhammaysatay qoraalka iyo akhriska ayaa ka dhacday deegaan hoostaga ah degmada buuqa qable ee wilaayada hiiraan xog dheeraad ayaa laga helayaa gantaalo xalay ay isweedaarsadeen iiraan iyo maraykanka sidoo kale warkeena waxaad ku maqli doontaan warbixin ku aadan bohosha digaal ee wilaayada gedo جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن dhegaystayaal waa duhur jimco ah taariikhduna ay ku beegan tahay saddexda bisha safar sanadka kun afar boqol sideed iyo afartanka hijiri qodobada warkeena ugu doorka roona ayay intaasi ahaayeen haatanna isagii u fidsan ruushka iyo ukrein ayaa maanta isweedaarsaday weeraro culus oo sababay khasaare xoogan nuur cali warsame abusheyba ayaa faahfaahinta warkaasi inoo haya dowladaha ruushka iyo yukrein ayaa saacadihii lasoo dhaafay isdhaafsaday weeraro lagu beegsaday deegaano reyd ah oo ku yaala magaalooyin iyo tuulooyin badan oo ku dhow jiidda hore gudoomiyaha gobolka zaborojiya ee ukrein ivan fedrof oo qoraal ku daabacay bartiisa telegramka ayaa ku sheegay in bambaanooyin lasoo hagay oo ruushka uu soo ganay ay ku dhaceen magaalo ku taalla koonfur bari ukrein taasoo sababtay dhimashada saddex qof iyo dhaawaca shan iyo toban kale oo qaarkood ay aduliitaan sida ay sheegtay wakaaladda wararka reuters muuqaal lagu baahiyey telefishinka ayaa muujinayey ciidamada debdemiska oo deminaya dabkii ka kacay goobaha la burburiyey islamarkaana ka dhex raadinaya dad ku hoos jira burburka dhismayaal ku dumay magaalada oo toddobaadadii u dambeeyey la kulmaysay weeraro culus gantaalo ruushka uu soo riday ayaa sidoo kale lagu dhuftay dekedda odesa ee xeebta badda madow halkaasoo ay ku dhinteen laba qof halka lix kale ay dhaawacmeen iyadoo sidoo kalena ay waxyeelo gaartay kaabayaasha rayidka ku-xigeenka duqa magaalada donetskis ayaa xeejiyey weerarka gantaalada iyo khasaaraha ka dhashay halka mas-uuliyiin kale ay sheegeen in siddeed qof oo ay ku jiraan laba caruur ah ay dhaawacyo kala duwan soo gaareen mas-uuliyiintu waxay sheegeen in weeraradii ugu dambeeyey ay waxyeelo u geysteen guryo la degan yahay xarumo diimeed xanaano caruur gaadiid iyo weliba kaabayaal kale oo reyd ah iyo weeraro lagu qaaday kharkef iyo donesk hay-adaha gurmadka degdega ah ayaa sheegay in weeraro diyaarado daroon ah oo ruushka uu ku qaaday uu ku dilay qof ku sugnaa banaanka magaalada kharkif oo ah meel u dhow xadka ruushka sidoo kale diyaarado daroon ah oo ruushka uu leeyahay ayaa weeraray agaarka magaalada kabyankis ee bariga ukrein halkaasoo ay ku dhinteen saddex qof oo kale gobolka doneska gudoomiyaha gobolka doneski ayaa sheegay in hal qof uu dhintay iyadoo shan kalena ay ku dhaawacmeen meel ku dhow magaalada kramatorsk oo ka mid ah magaalooyinka difaaca adag leh ee ku yaala jiidda hore ee dagaalka oo ukrein ay si weyn u xoojisay difaaceeda dhanka kale ee xadka mas-uuliyiinta gobolka belgrod ee ruushka ayaa sheegay in hal qof uu dhintay duqeyn ukrein ay ku qaaday tuulo u dhow xadka labada dal sidoo kale gudoomiyaha doneska ee ruushka taageero ayaa sheegay in hal qof lagu dilay deegaan ay gacanta ku hayaan ciidamada ruushka warbaahinta dowladda ruushka ayaa sheegtay in moscow iyo kiyef ay saacadihii lasoo dhaafay sameeyeen isweydaarsi meydadka askarta iyadoo ruushka uu dib u helay soddon iyo kow meyd ah halka ukrein ay ku wareejisay shan boqol iyo kow meyd labada dhinac ayaa marar kala duwan sameeyey isweydaarsiga noocan oo kale ah tan iyo markii uu dagaal ku bilowday februaayo labada kun labaiyo labaatanki in ka badan afar sano kadib bilowgii dagaalka ruushka iyo ukrein weerarada labada dhinac ayaa sii xogeystay bilihii u dambeeyey taas oo sababtay dhimasho badan oo ra-idhah iyo burbur baahsan oo soo gaaray kaabayaasha sida ay sheegtay waxaa loogu yeero qaramada midoobay bishii juun ee lasoo dhaafay waxay ahayd bishii ugu dhimashada badneed ee rayidka ukrein tan iyo abriil labada kun labaiyo labaatankii aad baad umahadsantahay abushayba ra-iisul wasaaraha dowladda xabashida itoobiya ayaa qiray in xaalad amni darro ay ka jirto dalka itoobiya taasi oo saameyn xoogan ku yeelatay madaxda dalkaasi casaam carafaad ayaa warbixintan soo socota inooga haya ra-iisul wasaaraha xabashida itoobiya abiy axmed ayaa qiray in xaaladda amni ee dalka uu gaaray heer dadka ay ku adkaatay in si xornimada dadka ay ugu safraan shaqooyinkooda iyo nolol maalmeedkooda wuxuuna arrintaasi ku tilmaamay mid aan la aqbali karin isagoo ka hadlay garoonka diyaaradeed ee laga furay gobolka axmaarada ayuu ra-iisul wasaaraha itoobiya ka shanqariyey in coladahan dhammaadka lahayn ee ka taagan gudaha itoobiya ay caqabado weyn ku noqdeen safarka dhulka dagaalka u dhexeeya dowladda iyo jabhadda fano ayaa galay sanadkii saddexaad iyadoona la sheegay in kooxda fano ay sii xoogaysatay islamarkaana ay marar badan ay xanibtay isu socodka waddooyinka taas oo carqalad ku noqotay dhaqdhaqaaqa milatariga abey ayaa intuu hadalka jeedinayay xusay inuu rabo wadahadal si nabadeed lagu xallaya khilaafaadka inkastoo dowladdiisu weli ku adkaanayso in koox hubaysan ay marka hore hubka ka dhigaan dhanka kale jabhadda fano oo ilaa hadda wax jawaaba ka bixinin hadallada abey ayaa ku doodaya in dagaalkooda uu yahay difaac ay ku ilaalinayaan jiritaanka shacabka axmaarada hadalka ra-iisul wasaaraha ayaa ku soo aadaya iyadoo muddooyinkii dambe aad loo hadalhayay colaad hor leh oo laga cabsi qabo in mar kale ka qaraxdo gobolka tigree ee waqooyiga dalka itoobiya mahadsanid casaam kulan u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada galgaduud iyo dhallinyarada degmada xiindheere ayaa kusoo gebagaboobay degmadaasi marwaan moxamed ayaa warbixintan inooga diyaariyey wuxuu ahaa kulan u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee galgaduud iyo dhallinyarada degmada xiindheere kaasi oo ka qabsoomay gudaha degmadaasi wafdi uu hogaaminayay waaliga wilaayada galgaduud sheekh cabdulaahi abukhaalid oo isugu jira culimo iyo mas-uuliyiin ayaa kulankan la qaatay dhallinyarada xiindheere iyagoo ka wada hadlay siday dhallinyarada kaalin muglah uga qayb qaadan lahaayeen barashada diinta iyo ka qayb qaadashada jihaadka markii kulanka soo dhammaaday waxaa madasha kelimad ka jeediyey sheekh cabduli muudey oo ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga nabigeena maxamed caleyhi salaatu wasalaamna dadkii ugu horreeyey ee rumeeyey dhallinyaray ahaayeen saxaabigii jaliilka ee loogu magac daray xabru haadihi alumma cabdullahi bni cabbaas nin shaaboo dhallinyaraa buu ah firfircoonidiisa iyo dadaalkiisa ayaa nabiga u boga caleyhi salaatu wasalaam iyo sida nabiga sunnada uga soo guurinayay todobada saxaabi ee ugu axaadiista werinta badan le ayuu ku jiraa saxaabiga ibni cabbaas nasriga hadda yimida saa ogtihiin ragga shabaabka ama dhallinyarada ah baa ilaahay sabab uga dhiga suquurta haddaad tagto dhallinyaraha joogta ilaahay ha barakeeyo marka ragga dhallinyarada waxay tusinaysaa sida ilaahay jalla wacalaa rifca ugu siiyey diinkan isaga ah inuu ilaahay jalla wacalaa kor ugu qaado inaan marka annaga dhan aan noqonno dad dhallinyaraha ku barbaaray ilaahay diinkiisii haddana ka shaqeeyey jiilka soo baxaya soo saarahaya sida muscab ibnu cumeer uu daaci u ahaa annagana dayashaa noogu sugan raggaa saxaabada ee dhallinyarada ah ilan nabigu wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam todobada carshi raxmaan hergelayso washaabu nasha'a fii cibaadati illaah qof dhallinyaro ah oo ku koray ilaahay cibaadadiisa nabiguna wuxuu sheegoo kale khayru nnaasi man taala cumruhu waxasuna camaluhu dadku waxaa ugu khayr badan qofka cirmigiisa dheeraada camalkiisana wanaagsanaado inta dhallinyaranimo ku bilowdo camalkii ilaahay cirra kugu gaarsiiyo jaa'akum nadiira kuu timid xujo wey moogta ilaahay fadligiiyo taasna waa fadli ilaahay inuu nagu sugan camalka ilaahay warsanaynaa intaas kadib waxaa kulanka dadkii soo xaadiray ee la hadlay waaliga wilaayada sheekh cabdulaahi abukhaalida isagoo la dardaarmay dhammaan bulshada xiindheere waxaan rabaa marka inaan u dardaarmo kulankan akhyaarta kusoo qayb gashay dhowr qodob qodobka koowaad waxa waaye runtii aan dardaarmayo aidin xasuusinayo wuxuu yahay ilaahay inaan ugu mahadcelino nicmooyinka oo fara badan ilaahayna siiyey si guud gaar ahaan nicmada tatbiiqu shariica alislaamiya si gaar ah waxaan u farayaa reer xindheere geedaha oo nacfaga leh in la tilaalo oo la abuuro suuqa iyo xaafadaha iyo meel walba ummadda muslimiinta si guud oo qayb aad ka tihiin waxaa lagu jiraa jihaad oo jihaadu dafci ah arrintaasna waa arrinta runtii sabab u noqotay shareecadan inay socoto gabdhaha inay xijaabnaadaan in munkaraadkii iyo faaxishadii iyo gaalnimadii deegaamada wilaayaadka islaamiga ah lagu waayo waxaa sababa jihaadkaasi naf iyo maalba loo bixiyey taariikhdiinna ama sooyaalkiinna wuxuu ka asqaysan yahay jihaad iyo tadxiyo marka arrintaasna insha allahu tacaalaa anagoo ilaahay kaashanayno subxaanahu watacaalaa annagna isgarabsanayno nafteenni maalkeena aan u bixinayno diinta ilaahay jihaadkaasi in lab- la labalaabo qof walba doorkiisana qaato wixii aan ku ballannay waxay isu sheegnay ayaana noo ballana shaqo ayaa noo ballana eh, intii dadaalkeenna ah kadibna ilaahay aan tala saarno ictimaadno intaasaa noo ballana kulankan ayaa ku soo aadaya xilli waaliga wilaayada iyo culimmada ay degmada xiindheere kulamo kula qaateen qaybaha kala duwan ee bulshada sida ganacsatada odayaasha iyo dhallinyarada kuwaas oo looga wada hadlay arrimo dhowr ah oo qayb ka ahaa horumarka degmadaasi aad baad u mahadsantahay marwaan munaasabad lagu maamuusayay arday dhammaysatay qoraalka iyo akhriska ayaa ka dhacday deegaan hoostaga ah degmada buqa qable ee wilaayada hiiraan waa kan saadaq muumin oo warbixintaasi inoo eegaya يقول راجي رحمة الغفور دوما سليمان والجمزور الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود munaasabad ballaaran oo gebagaba u ahayd laba iyo labaatan arday oo ka qalin jebisay rawdada alixsaan ee hoos tagta maktabka dacwadda ayaa ka dhacday deegaanka caaqabooy ee wilaayada hiiraan munaasabadan shahaadooyinka lagu guddoonsiinayey ardayda dhammaysatay qoraalka iyo akhriska ee muddada halka sana ah wax ka baranayey rawdada alixsaan ayaa waxaa ka soo qayb galay culimada nabadoonada waalidiinta ardayda iyo marti sharaf kala duwan waxayna ugu horreyn ardaydu muujiyeen bandhig cajiib ah oo ka markhaati kacaya aqoontooda وأول نعمة أنعم الله بها عليهم وفيها التنبيه على ابتداء خلق الإنسان من علق وأن من كرمه تعالى أن علم الإنسان ما لم يعلم الدعاء قبل الطعام بسم الله الدعاء عند الفراق من الطعام الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور أركان الإسلام خمسة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا الرحمن يلا الكروي الأمر رحماني رحر الكروي حالو رب ماني ما ملك الكروي نينول ardayga ugu horeeya ee kaalinta koobaad galay waa ardayga la yidhaahdo liibaan cabdulqaadir soc liibaan wuxuu abaalmarin u helay musxafka qur-aanka kariimka ah cimaamad loox uu qur-aanka kusii baran doono iyo shahaado ka turjumayso Een, insha allahu tacaala imtixaankii laga qaaday wuxuu ka keenay ardayga labaad waa ardayga la yidhaahdo farxaan cabdi ani cumar isna sidoo kale wuxuu leeyahay boqolkiiba boqol ayuu imtixaan ka keenay musxaf qur-aan ah cimaamadiisa lowxiisa iyo shahaadadiisa dhanka kale mid ka mid a macalimiinta rawdada alixsaan ayaa ka warbixiyey taariikhda iyo marxaladihii ay soo martay rawdada alixsaan isagoona waalidiinta ardayda uga mahadceliyey dadaalka iyo juhdiga ay ku bixiyeen sidii ay wax u baran lahaayeen owlaadooda annaga oo maanta u fadhinaa xaflad ah karaamayn iyo qalinjibin iyo maamuusid een rawdada loo yaqaano rawdatu alixsaan litacliimi alqiraa'ati walkitaaba ee ka furneyd tuulada caaqiboy taa oo muddo sanad ah socotay ayaan xafladeeda maanta insha allahu tacaala een u fadhinaa haddii aan warbixin kooban ka bixiyo rawdat alixsaan litacliimi alqiraa'ati walkitaaba لقرية عاقبوي وتعليم القراءة والكتابة كو إن أرضاد لبرو أقرسك يقرالك سي إلهي كتابك سي أفهمان سبحانه وتعالى لبو وحمنا جوءها تحفيظ القرآن الكريم قرآنك الله سبحانه وتعالى إن لحفظ سيو sidoo kale gebagabada munaasabada ayaa waxaa ka hadlay qaar ka mid a waxgaradka iyo waalidiinta ardayda iyagoona maktabka dacwada uga mahadceliyey dadaalka diineed ee bulshada lagu horumarinayo ma isma dhihiin maanta maaragtay ilmahan sidaa maaragtay taxamaadka ay ku baasayaan isma dhihiin ummadda dhanaa maanta ku faraxday waa mahadsantahay walaayada islaamka taasoo jahliga ina laga baxa sii roon oo sidai ilmaha maaragtay loogu faa'iideeyey annagana noola faa'iideeyo adduunyada maanta maaragtay baahidii meedaan haysaa Ah, maaragtay diintaan u baahannahay dhammaantayna ilaahay baan u baahannahay oo jannaan u baahannahay qofka inuu diintiisii oo marti ka noqdo waa laga fiican yahay maanta oo aan u joogno xaflad qalinjibin ah ee deegaanka caaqabuy rawdat lixsaan waa xanaanada caruurta waxaana lagu bartaa ama loogu tiragalay in ilmaha u alqiraa'atu walkitaaba ay ku bartaan ilmaha marka insha allahu tacaala in lagu dadaalo waalidkii marka waxa weyn ilmaha dhalay waxaan dardaarmayaa ilmihiinna sida quruxda badan la wax u soo bandhigay lagu soo dadaalay muddo hal sano ah ballankuna markii hore uu ahaa sidaba laga dhawaajiyey lix bilood intaas waxay walaayadu ugu bixinaysay juhdi iyo dadaal waa in hore loo socdo yacni ilmahaasi lagu dadaalo ilmahaasi aad baan ugu faraxnay إن شاء الله تعالى إلهي سبحانه وتعالى هاو زياديو معلن كي وحبرنا إلهي سبحانه وتعالى هاو زياديو إلهي سبحانه وتعالى سيغانا أجر الله كسيو أنك أد بغو فرحسن هاي ما دام أرضينا أتحان كي أي كوكو ليستي أد بغو فرحسن هاي rawdada alixsaan waxa ay ka mid tahay maraakista macaahidda iyo madaarista waxbarasho ee hoostaga maktabka dacwada waxayna faracyo ku leedahay degmada buqaqable mukayle shaw iyo deegaanka caaqaboy ee wilaayada hiiraan aad baad u mahadsantahay saadeq xog dheeraad ah ayaa laga helayaa gantaallo xalay ay isweedaarsadeen iiraan iyo maraykanka nuur cali warsame abushiiba ayaa mar kale inoo hayaa warbixintaasi warbaahinta iiraan ayaa maanta oo jimcaha sheegtay in toddoba qof ay dhinteen halka sagaal kale ay dhaawacmeen kadib weerar uu maraykanku ku qaaday buundooyinka kahoristaan iyo ogriwah ee gobolka hormusgaan dhanka kalena kuweyt baxrayn iyo qatar ayaa waxay sheegeen in difaacyadooda cirka ay ka hortageen weeraro diyaarado aan duulyo lahayn ee daroon ah oo ay ku tilmaameen kuwa cadow ah kana yimid dhanka iiraan ciidanka nidaamka shiicada iiraan ayaa sheegay inay weeraro daroon ah ku ekeeyeen baxrayn iyagoo uu ku tilmaamay jawaab ay ka bixinayaan duqeymo maraykanka dhankooda kaga yimid oo lagu bartilmaameedsaday buundooyin iyo kaabayaal kala duwan oo ku yaala koonfurta iiraan nidaamka shiicada iiraan waxay sidoo kale tilmaameen in bartilmaameedkooda uu ahaa goobo iyo qalab uu maraykanku ku leeyahay baxrayn wasaaradda arrimaha gudaha baxrayn waxay xaqiijisay in la shiday siiriga digniinta iyadoo shacabka ugu baaqday inay u dhaqaaqaan goobaha ugu dhow ee amniga leh dhanka kale warbaahinta ayaa sheegtay in siiriga digniinta laga maqlay waddanka kuweyt xilli ciidamada dalkaasi ay la tacaalayeen gantaalo iyo diyaarado daroon ah oo lagu soo weeraray sidoo kale qatar ayaa la beegsaday waxaana qaraxyo laga maqlay magaalada dooxa ee caasimadda dalkaasi siday ka dhawaajisay wasaaradda difaaca qatar waxay ciidamada qalabka sida ee waddankaasi ka hortageen weerar gantaalo ah oo lagu qaaday gudaha dalka wasaaradda arrimaha gudaha qatar waxay sheegtay in hal cunug uu ku dhaawacmay jajab ka dhashay gantaaladii lasoo riday dadkii ku dhintay kuna dhaawacmay iiraan iyo duqayntii maraykanka uu ka geystay warbaahinta iiraan oo ay ku jiraan telefishinka dowladda wakaaladaha meher iyo faris ayaa sheegay in toddoba qof ay ku dhinteen sagaal kalena ay ku dhaawacmeen weerar maraykanka uu ku qaaday buundooyinka khoristaan iyo ogriwa waxaana kale oo laba qof ay ku dhaawacmeen duqayna lagu qaaday xarun tareen oo ku taala bandar cabaas mas-uuliyiinta gobolka hormusgaan ayaa sheegay in maraykanku uu weeraray shan buundo oo saacadihii lasoo dhaafay duqeymo culus uu ka geystay iyagoo shacabka uga digay inay ka fogaadaan goobahaasi si waddooyinka loogu baneeyo gurmadka iyo booliiska wakaaladda wararka meher waxay tilmaantay in dib loo furay isu socodka waddada u dhexaysa badar cabaas iyo laar kadib markii hore loo xiray weerarka lagu qaaday laba buundo oo ku yaala bandar khamiir kadib sidoo kale waxaa la tilmaamay in qaraxyo laga maqlay magaalada bushir halka jasiiradda qasham laga maqlay ilaa iyo toban qarax oo kale telefishinka dowladda iiraan ayaa sheegay in sideed qarax laga maqlay agagaarka tuulada masan ee jasiiradda qasham halka lix qarax oo xiriir ah iyaguna laga maqlay magaalada alxumeydiya ee dhacda gobolka khuzistan waxaa sidoo kale la sheegay in ugu yaraan hal gantaal oo maraykan ah uu ku soo dhacay garoonka diyaaradaha ee iiraan shahar ee gobolka sistan wakaaladda faris waxay kaloo tilmaantay in weeraro maraykan ah ay markii saddexaad toddobaadkan gudihiisa ay ku dhufteen munaaradda kormeerka badda ee shabhaar sidoo kale weeraro xoogan oo lagu qaaday kaabayaasha iiraan wakaaladda wararka tasniim ayaa sheegtay in ciidamada maraykanku ay beegsadeen munaarad isgaarsiineed oo ku taala buur ku dhow bandar cabaas taasoo sababtay koronto go' ka dhacay halkaa tasniim waxay kaloo ay tilmaantay in toddoba qof ay ku dhaawacmeen weerar ka dhacay bandar cabaas iyadoo weeraro kale lagu qaaday buundada isku xirta bandar cabaas iyo shiiraaz waxaa sidoo kale la xaqiijiyey in saddex qarax oo xoogan laga maqlay agagaarka garoonka iiraan shahar xilli duqaymo kale lagu qaaday bandar khamiir iyo deegaanka kohoristan wargeyska wall street journal oo ka soo baxa dalka maraykanka ayaa soo xigtay sarkaal maraykan ah wuxuuna sheegay in duqaymihii dhacay khamiistii shalay aheyd lagu bartilmaameedsaday buundooyin dhowr ah si loo jaro sahayda u socota bandar cabaas oo uu maraykanku ku eedeeyey in iiraan ay ugu adeegsato weerarada maraakiibta marinka hormuus mawjado cusub oo duqaymo ah taliska dhexe ee maraykanka ee marka magaciisa lasoo gaabiyo loo yaqaano centacom ayaa wuxuu sheegay inuu dhammaystiray habeenkii lixaad oo xiriir ah mawjado cusub oo weeraro ah oo lagu golleeyahay in lagu wiiqo awoodda militariga iiraan centacom waxay sheegeen inay adeegsadeen hub sax ah oo lagu beegsaday tobanaan bartilmaameed oo ay ka mid yihiin goobaha ilaalinta xeebaha nidaamyada difaaca cirka kaawayaasha saadka militariga iyo awoodaha ciidamada badda ee iiraan waxay sidoo kale sheegeen inay leexiyeen saddex markab oo ganacsi oo isku dayayey inay jebiyaan xayraadda badda ee lagu soo rogay iiraan halka markab afraad la curyaamiyey kadib markii uu diiday amarada centacom waxay ku adkaysatay in marinka hormuus uu weli u furan yahay maraakiibta marka laga reebo kuwa isku dayaya inay jebiyaan xayraadda maraykanka xogta laga helay bogga marine traffic ayaa muujisay in saddex markab oo keliya ay ka gudbeen marinka hormuus afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay maraykanka wuxuu yidhi waxaan yaraynaynaa awoodda militariga ee iiraan afhayeenka centacom tim hawkis ayaa u sheegay warbaahinta in duqaymuhu ay ujeeddadoodu tahay in la dhimo awoodaha iiraan ee weerarada maraakiibta ku maraya marinka hormuus wuxuu sheegay in la beegsaday goobaha laga rido gantaalada iyo diyaaradaha droonka xarumaha sahanka iyo raadaarka jasiiradda tam al kubra iyo weliba bandar cabaas wuxuu sidoo kale sheegay in ciidamada maraykanku ay horumar ka sameeyeen ka saarista miinooyinka ilaalada kacaanka iiraan ee ay ku aaseen marinka hormuus islamarkaana marino ammaan ah dib loogu furay maraakiibta markii la weydiiyey weerarada iiraan ay ku qaaday dalalka khaliijka hawkins wuxuu sheegay inaysan saameyn ku yeelan ciidamada maraykanka isagoo ku eedeeyey iiraan in si kala socan lahayn ay u weerarayso deriskeeda taasoo halis gelinaysa shacabka rayidka ah wuxuu hadalkiisa kusoo gebagabeeyey waxaan diyaar u nahay inaan fulino howl kasta waxaana hadda bariga dhexe ku sugan konton kun oo askari oo maraykan ah tehraan maraykanku xaq ma u leeyahay marinka hormuus afhayeenka ciidamada qalabka sida ee iiraan abulfadli shakraaji ayaa sheegay in marinka hormuus uu hoos u yimaado madax bannaanida iiraan iyo cumaan islamarkaana aanu maraykanka xaq u lahayn inuu fargelin ku sameeyo wuxuu sheegay in ciidamada iiraan ay halkaasi u joogaan ilaalinta amniga maraakiibta islamarkaana tehraan ay u aqoonsatay marinka waqooyi inuu yahay waddo ammaan ah shakarji wuxuu eedeeyey maraykanka inuu maraakiibta ku qasbayo inay maraan waddooyin kale isagoo sheegay in iiraan aysan ka tanaasuli doonin xuquuqdeeda islamarkaana ay weli ku adkaysanayso in ciidamada maraykanku ka baxaan gobolka wuxuu uga digay in haddii maraykanka uu sii wado weerarada kaabayaasha iiraan markaas dhammaan kaabayaasha gobolka ay noqon doonaan bartilmaameed sharci ah oo ay iiraan beegsato ugu dambayntii wuxuu yidhi xaaladda marinka hormuus dib uguma noqon doono sidii ay ahayd ka hor dagaalka dagaal kastoo cusubna wuxuu la kulmi doonaa jawaab ka sii adag ka ballaaran kana xoog badan tii hore aad baad umahadsantahay abushayba ugu dambeyntii warkeena waxaad ku maqli doontaan warbixin ku aadan bohosha digaal ee wilaayada gedo haddaba wariyaheenna abu xasaan ayaa warbixintaasi inoo eegaya bohosha digaal waxay ku taallaa wilaayada islaamiga ee gedo gaar ahaan waxay hoos tagtaa degmada buurdhuubo waa bohol weyn oo biyaheedu aysan gurin roob iyo jiilaal intaba inkastoo bohoshan ay caan tahay dad badanna ay yaqaanaan haddana waxaan warbixintan ku bidhaamin doonnaa hadduu rabbi idmo waxyaabo badan oo laga yaabo dadka qaar inaysan ka aaminsanayn bohoshan digaal dawada allaah iyo dadaalse waana la faray siday ii sheegeen dad badan oo bohoshan yimid biyaheedana cabbay biyaha bohoshan waa daawo waxaana lagu daweeyaa cudurro kala duwan oo dad badan uu allaah caafimaad ku siiyey iyagoo qaarkood loo waday cisbitaallo waaweyn kadib markii ay cabbeen biyaha bohoshan digaal haddii aan wax yar faahfaahin ka bixiya bohosha waa bohol weyn waxaana bohosha korkeeda ka dillaacday il biyo ah oo burqanayso allahna uu caafimaad ku daray biyaha ishan waa dhanaan afka lama saari karo dadka qaarna way matagaan markay biyaha cabbaan dhanaanka daraaddiis balse waa dawo allaah uu meesha ka dilaaciyey biyahan waxaa la cabbaa meesha ugu yar toddoba maalin oo xiriir ah oo aan kala joogsi lahayn kadibna waxaa ku soo dhaafaya wax weliba oo cudur ahaa oo calooshaada ku jiray inta biyaha aad cabbaysana waxaa la isticmaalayaa oo keliya hilibka idhaha shaah bigees ah digir iyo galleey iyo caanaha geela dad aan kula kulmay bohosha korkeeda ayaa ii sheegay in biyahan looga yimaado dal iyo dibad intaba dad badan oo dibadda ka yimidna ay ku dawoobeen kadib markii uu allaah u aqbalay dawadooda magacaaga sheeg abow mahad baa idhaha mahadow xaggeen joognaa hadda walaalle waxaan joognaa meel digaal yidhaahdo waa garta walaalaya gada waay waa garta meel waxaa weeye daawada usoo doonto dadka iyo dunyada usoo doontaan weeyaan waa garta marka dadka waa usoo daawo doontaa meel ilooho biyo dhanaa laga cabbay leedahay xoolahana waa laga darmiyaa dadkana wuu isku daaweeyaa aadee biyaha ayaga ay u daaweysan yihiin waa la isku qarasfalaa ilaa dal iyo dibadba waa laga imaadaa meel kastaa looga imaadaa dalxiis baa loo imaadaa darin baa loo soo doontaa waa la isku dhakhtariyaa aad bay daawadoodana kaamil u tahay biyaha waxaa loo cabbaa sida qaaluka marka la imaado biyaha waa la cabbaa ayagaasaa la cabbaa marka u horayso marka xigto waa la isxiraariyaa oo idaha la isku xiraariyaa maraqoodaa la cabbaa waana lagu daawoobaa aad baa loogu daawoodaa loogu fududaadaa loogu fiicnaadaa sida annaga aan ognahay marka walaalle saas weeyaan qofka marka meeqa beri buu joogahaya meeshaan adigu toddobaadba hadduu joogo waaba ku filan tahayba meel kasta waa looga imaadaa waa meeyi iyo magaalo meel kasta waa lagu soo daawo doontaa waxaa bahoshan la yimaadaa xilliyada roobka oo meelo fogfog iyo meelo dhowba looga yimaado waana xilliga ugu fiican siday ii sheegeen dad khabiir ku ah isticmaalka biyahan allaahna uu caafimaad ku siiyey marka laga tago dadka oo biyahan isku daweeyo waxaa sidoo kale biyaha lagu daweeyaa xoolaha gaar ahaan geela oo isagana biyahan looga daweeyo cudurro kala duwan adiga maxaa meesha ku keenad aniga hadda geel baan wadaaba aniga sideeda badhaaba hadda geel baan meesha ka darminaya geelana waa cabaa geelana waa cabaa geela meel gebibu horta yuu ka soo aroora ayaduna gebi usoo doontaa oo biyo usoo doontaa waay daaqana meesha diirra meel diirra la yidhaahdo maxaa fulaayo ka soo doonta waay marka biyahana wuu soo raasido waa la waraabinhayaa markuu darmado markuu darmado diiraru biyaha ayuu la aadahaya la aadahaya meeqa beri buu marka qadahaya biyahan ku joogahaya adigu saddex beri ilaa afar beri markuu qado ba biyaha waa la keeni isbuuc adigu ka badanba ma joogayo ama ilaa kure wax u dhow ka badan maba joogayo intaasay daawadiisa ku ogta maxaa biyaha macaanka u geen weydeen mise geelin lasirkiisa daawo soo doonta meeshaan geela daawo waa loogu soo raadi cudur magay la yidhahda laga daaweynaya magay magay magay oo biyahan dhanaha u fiican biyahan dhanaha u fiican u roon weeyaan calool buu ku yeelanaya oo ku qorxanaya geel aad buu calool ugu yeelanaya daawada markuu fiicnaad kadibna waa laga waa laga leexnaya hawo gedsanaya ha waa laga bixinaya marka biyahan basta meeshan daawadaas yaa loo soo raadsadaa haye hadda waydhin limaheesini heley liimaha garbi daburdaay heli daburdaay heli haye
aad buu u mahadsan yahay abuu xasan ayuu kaasi ahaa guud ahaana dhegaystayaal warkeena duhurnimo ee maanta waa inaga intaa intii warkan mid lamid ah aan dib ugu kulmayno waxaan idinkaga tegayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu